أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaabana barnaamijka kan waxaanu ku eegnaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodi lihi doono toddobaadkan waxaanu ku lafa guraynaa masar iyo etoobiya oo soomaaliya isku haysta iyo is-afgaradkii badda ee muuse biixi uu la galay etoobiya oo la doonayo in lagu qariyo doodaha masar iyo etoobiya waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed iyo aqoon-yahan maxamed sheekh xasan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
wahagaaga dhegaystayaal mar kale waxaanu hawadeedi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu horudhaca ayaad ku maqasheen masar iyo etoobiya oo isku haysta soomaaliya iyo is-afgaradkii badda ee muuse biixi uu la galay etoobiya oo u muuqda mid looga mashquulinayo soomaalida umuurahan soo kordhay ee etoobiya iyo masar dhinacyo kala duwan ayaanu ka eegi doonaa mowduucan marka hore waxaan soo dhoweynayaa aqoon-yahanka maxamed sheekh xasan Eh, maxamed waxaad sawir naga siisaa arintan eh, masaarida iyo etoobiyaanka oo toddobaadyadii ugu dambeeyey warbaahinta aada u qabsaday masar iyo etoobiya oo meeshiiba waxaad moodaa inay ka baxday arintii badda ee la hadalhayey ee muuse biixi etoobiyaanka uu ugu saxiixay arintan maxay salka ku haysaa bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah wabacdu Eh, marka hore saan ogeyn etoobiya waxay heshiis afgarad la gashay muuse biixi oo ay kula gashay inuu siiyo dhul ka mida dhulka soomaaliyeed uu heshiis kula galay inuu ku wareejiyo oo labaatan kilomitr lagu sheegay Eh, ummadda soomaaliyeed dabcan heshiiskaas aad bay uga kacday aad bayna uga dagaalantay aad bayna dareenkeeda u muujisay waana arrin aada loogu farxo balse si arintaa loo damiyo ama arintaa waxaa ka faa'iideystay dowladdii xasan sheekh ee riddada ahayd oo isku dayday carada ummadda soomaaliyeed kasoo muuqatay inay dhuuqdo oo ay maxaa la yidhaahdaa wax imtisaasul qadab la yidhaahdo ay ku samayso kana faa'iidaysto dhex boodo marka qadiyadan hadda soo korodhay oo masar iyo etoobiya ah dabcan horta waxaa jirta dowladaha adduunka dowlad walba maslaxadeeda ilaashataa waa wax laisla ogyahay oo musallam ah caalamka o dhan isla ogyahay dowlad walba maslaxadda wadankeeda ay ka hormarisaa wax walba oo hadda masar iyo ethoobiya midna kama fikirayso maslaxadda ummadda soomaaliyeed bal waxay soo kordhisay marka arrintan buuqa ah in ummaddii soomaaliyeedba laga sii jeediyo maxaa la yidhaahdaa arrintii asaasiga ahayd oo damicii etoobiyaanka ee dhulkanagii in ummaddii laga jeediyey oo hadda ay bahashii noqotay etoobiyaan iyo masar etoobiya fiican iyo masara fiican ay noqotay oo qadiyadii asaasiga ahayd ummadda laga leexiyey marka arrintan un waxay ku sal leedahay markaan fiirino masar horta masar iyo etoobiya waxaa ka dhexaysa qadiyad ay isku hayaana jirta oo muddo soo jiitamaysay waana biixiraankii ay etoobiyaanka annahda u baxsadeen ee webiga niil ay ku sameynayeen qadiyadaas oo masar aada uga caraysiisay ayna aada u diidan tahay marka hadda waxaa muuqata in ay noo soo rareen dagaalkii dhexdood ahaa in annagii noo soo rareen oo maxaa la yidhaahdaa labadaba masaalix ka leeyihiin oo etoobiyana ay ka leedahay maslaxadda inay naga mashquuliso marka hore dhulkii ay boobi rabtay labo cadowgeedii guda- gudaha inay maxaa la yidhahdaa iska jeediso dad we- dhibkii gudaheeda ka jiray iyo colaaddii gudaheeda ka jiray inay banaanka usoo jeediso cadow khaariji ay u sameyso masarna haddee waxay rabtaa un maadaama ay etoobiyaanka isku hayaan biixiraanka webiga in iyadana ay soomaaliya ka dhigto meel maxaa la yidhaahdaa laga mashquuliyo etoobiya annagoo og inuusan dagaal dhex maraynin labadan wadan lianna waan waan naqaanaa masar ciidankeedii waan naqaanaa waxaa biila maraykan etoobiyana waa dowlad kirishtanah oo maraykanka uu aada u ilaashado xataa hadda uu aan aragno maraykanka inuu abiy axmed ku ciqaabayo mararka qaar dagaalka gudaha etoobiya ka socda iyo dhibku ku wada darteed uu kagala dagaalamayo marka maraykankii gudaha etoobiya dhibka ka dhacay diidanaa cadow banaanka inuu soo weeraro ma yeelayo laasiyamaa wadan uu ciidankiisa asaga biilo isma lihi aan leeyahay in dagaal horta inuu etoobiya iyo masar uu dhex maro qofkii koriyoonayo waa nin aan la soconin waaqica etoobiyana haddee sida muuqata hadda etoobiya soomaali galbeed waa horey isisiisay haddana waxay rabtaa inay ku darsato goboladii xuduudda jiray soomaaliya dhan dabcan inay liqda way rabtaa oo lagu hayabis uma socoto laakiin steb steb ay kala horumarinaysaa un hadda un waxay rabtaa etoobiya haddii un awood loo sheegta moogiya hiiraan iyo bokool iyo baay iyo gedo etoobiya kama socoto iyadoo ka ilaashanaysa maxaa la yidhahdaa soomaali galbeed iyo wadankeedii dhan marka waa un hadda masarna waa mashquuliska unbay ka rabtaa moogiya hadda masar iyo etoobiya dagaal inuu dhex maro wax la sugaya ma aha waan wax aada u fog waayahay ansiyo sheekh faarax cali xuseen sheekh faarax markii aragti islaami ah lagu eego maadaama aad ka mid tahay culimada bad soomaaliyeed ayaa la saxiixay etoobiya waxay leedahay waxaanu ka mid nahay dadka ay tahay in soomaaliya wax laga weydiiyo dowladda federaalkuna waxay leedahay ciddii aan doonno ayaan heshiis la gelaynaa oo weliba masaarida way noo soo gurmadeen ayay leeyihiin marka aragti islaami ah markaad ku eegto maxay yihiin xaqiiqooyinka meeshan ku jira bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd masar barnaamijkeed hadda la wado iyo midka ka horeeya etoobiya labadaba wax hadda soomaali u danaynaya ma aha etoobiyana hamigeedii hore ee dhulka soomaaliyeed inay iyadu wada qaadato ayay rabtaa inay ka dhabaysay rabtaa oo ay maalinba meel uun iyada uun iyadoo dadka aysan dareemin ay qaadato ugu dambeyn ay waxda la wareegto taas ayaana miiska saaran qadiyadan masarna waa qadiyad hadda cusub oo soo booday mana filaya hadda inay waxba soo kordhinayso amaba ay ka soconayso cinda al amerikaan kama shaqaynayso saan filayo wax hadda annaga noo soo kordhinaysana lamaba arkaba lianna masar hadda waa dad wadan hadda etoobiya ay is hayeen muddo badan oo dhowr sano ay isku hayeen bayacdeenkaas wayna awoodi weysa inay wax ka qabato hadda ama ay duqayso meesha la yidhaahdo ee meesha kanaalka bahalka la yidhahdo ee biyo xiraanka waana wax iska fudud hadda in deeladinlay u dirto ay ku dhufato laakiin waxbay ka baqaysaa ciday ka baqaysaa waxa dhexda ku dhumaya waa un soomaalida waxa wax magaradka ahee iyagoo hadda sheeganaya inay dowladda yihiin ayaanba aqooninba xaqiiqadaba ama iska indhatirayaanba marka etoobiya barnaamijkeedu barnaamij miiska saaran buu ahaa weligiis maraykanka iyo beesha caalamkuna ay ogol yihiin ay wadaan midkan hadda masarna xasan gurgurta unbaa hadda meesha wadwada wax hadda ku taageersanna ma filaya inay jiraan marka waa siyaasad guraacan oo uun ummadda soomaaliyeed lagu sirayo maalinba meel loo jeedinayo maalinba calan inta loo taagaleeyahay kanaan taageerin kanaan taageersan turkiba ayaan dhawada la wadwaday ood maqlayseen inuu xasankaasi waxmagaradkaahu uu yiri etoobiya naga difaaca oo ayuu ku wareejiyey badii oo dhan ku wareejiye u siiyey haddana waa ka masar baan wadaa buu leeyahay markii hadde tanaaqudaadkaas mal farqu beyna masar wa turkiya markii la yidhahdo etoobiya labaduba etoobiya uma socdaan mana la dagaalamayaan umana haddana uma diyaarsana laakiin soomaaliya unbaa la rabaa in marba geed beena inta loo waabo lagu ay ku harsadaan baa la wadaa maalinba dada inta lasoo bixiya banaanbaxa la leeyahay marna etoobiya ay u banaanbaxayaan marna masar marna turkiya marka waa dadaan siyaasad lahayn waa dadaan maaragtay wax caqliyada aan lahayn oon mabda fadhiyo aan lahayn marka waa un caruur iska uun maaragtaya kan iga celi kan iga celi anigoon adal iga celi kuwa ku dhahayo kale inta ilma isdagaalaya ma ahan wax macquula oo hadda la qaadan karo ama la fahmi karo hadda waxa masar loo keenayo laakiin iyagu waxay leeyihiin masar waa wadan dal ahaan marka loo eego ay yani iyo shacab ahaan waa dad muslimiin ah etoobiyaankana waa dad kiristan ah ayay shacabka u sheegayaan taas soo macquul maaha shacabka waa la siri karaa iyagu xataa waxaan macquul ahayn baa lagu siri karaa iyaga marka muslimnimada masar shacabkeeda haddii la yidhahdo waa mu- muslimiin waa shacabka soomaaliya oo kale waaye muxuuse ka tarayaa isagu hadda soomaaliya shacabka s- eh, reer masar muxuu soomaaliya u taraya waa maya xukuumadaha ka dhisan baa kolleyba waxaan wato xukuumadda ka dhisan iyo ciidankeeda dawaaqiidda ku dhisan eh, nidaamka daaquudka ku dhisan ayaa wa hawshaan wato shacab masaariyuhu hawshaan kuma jiraan marka in magacaas lagu maxabsado masaarida oo muslimiinnimadaas ah waa waxaan waxba noo tarayni waaye waxba noo qaban maayo leanna dowladda masar waa la garanayaa mowqifkeeda siyaasiga ah iyo midkeeda de- diiniga intaba waa la yaqaanaa waa dowladdii hadda ugu horeysay ee kala jebisay nidaamka ee carbeed carabta ayagoo meel wax iskula wada wadankii ugu horeeye maaragtay yaa dhabarka ku dhufta bay ahayday oo hadda dulliga maanta haysta muslimiinta waxa baday waxaa la dhihi karaa waa masaari oo waa masar baan dhihi karnaa marka muslimkooda shacabkooda iyo anagu maba aadayno laakiin waxaan ka hadlaynaa dowladda masar ee tii hore iyo tii hadda mid hadda dhisan waa dowlad daaquuti ah oo islaamka la dareerta oo maaragtay ee, masar waxaa ka dhacay waad garanaysaan tacdiibka iyo dadka u nisbo sheegta m- ee, jamaacaadka islaamiga ah waxay ku samaynayaan xataa kuwa ikhwaanka ahay oo iyagu aan waxba badan ka fogeyn calmaaniyiinta ayay tacdiibinayaan marka waa wadan calmaani ah oo yahuuddana la he- eh, heshiis l- kula jira oo waad garanaysaanoo dagaalkii ka dhex dhacay yahuudda iyo carabta toddobaatan eh, lixdii toddobadii kasoo bilow ilaa wixii socday carabtu marka ay is- is- inay isdifaacnayeen diyaar garaynayeen masar baa dhabar jibisay oo dagaalkii yaraaye ay eh, ka qaaday yahuudda toddobaatan iyo saddexdii eh, waxaa ka dhashay dhabar jibin baa ka dhalatay in masarna been loo sheego la la yidhahdo dhulkaagii gobolkaagii siinaa la dhihi jiray waa lagu siinayaa kana bax dagaalka inta kalena la- la- ibir laga dhigo warkaas ayaa maaragtay hadda masar lagu yaqaanayo iyadoo hadda carabtu ay midaysan yihiin oo ay maraykanka rabaan inay la dagaalamaan cunaqabat ay kusoo rogeen maraykanku meel uu uga baxsada uu la-yahay ee midowga soviyetiina uu da- la dagaal kula jira qabow maraykanka waa xilligii ugu fududeyd ee maraykan laga aargoosan karay bay dama laga adkaan karay xilligaa waxaa dhabar jibiyey waa masar Ee, maraykan baa u yeeray cam david waa taqaanaan ee- ee kule heshiis cam david todobaatan iyo sagaalkii meelahaas ee lagu heshiisiiyey masar iyo yahuudda laisugu keenay ee lagu walaaleeyey ee madaxweynihii ugu horeeyeyna ee carbeed oo taga ee talaabiib ee baarlamaanka yahuudda ka ka hor qurbeeya wuxuu ahaa madaxweynihii masar buu ahaa ee anwar saada la dhihi jiray marka hadda dad islaamnimo hadda loo laga laga rajaynayo ama laga filayo ama islaamnimo kugu soo gurmanaya oo hadda etoobiya oo kirishtaana kaa celinaya ma aha waa dawaaqiid ka xag jira weliba kuwa etoobiyaanka ah ee xagga cadaawadda islaamka way ugu xag jiraan Ma- masar ee, sujuunteeda waxaa ku jira kumanaan muslimiin ah oo maaragtay ay tacdiibinayaan oo diintooda ku haystaan maalin walbana waa maqlaysaa waxaa daday dilaan dad bay laayaan dad bay xiraan marka hadda Soomaalidu in la la yidhaha masar oo muslimiin idin imaanayso waa wixii weligeed midda umma- ummadda lagu siri jiray soomaalidu waa tan hadda etoobiya walaalihiin inta la yidhi ka dhaa- laga dhaadhicinayo oo kenya walaalihiin laga dhaadhicinayo marka marka wax qiimaa ma lahan nidaamka hadda meeshay ku joogaan kuwan riddaduna waa nidaam ay cidka wadato marka maraykan baa wato masarna isagaa saaxiib la ah etoobiya isagaaba ilmihiisi yihiin marka wax hadda anaga nooga soo baxaya oo nacfiya oo ama maaragtay muslim islaamnimo ee laku taageerayo ama ee muxuu ahaa ee wax kale laku- masar hadda anaga xad lama lihin xuduud lama lihin deris hadda toos nagama dhexayso ee xad bad- xagga badda waa laga yaaba in la laakiin hadda etoobiyadan haddana dul saaran ayaa hadda ka dhowba hadda inay xaqiijiso ahdaafteeda oo ay ka leedahay soomaaliya xataa masar ahdaafii soomaaliya ka leedahay xaqiijin karto ma noo muuqanayso maxaa yeelay wax eh, ciidan hadda la keeno oo nabad ilaalin ay ku sheegto waxba noo soo kordhi maayo etoobiyana hadda iidaaba xadbala leh oo la dagaalami weysay marka in hadda annaga noo soo wareejiso noo soo xawiisho eh, eh, dagaalkeedii amaba colaadeedii annaga uun waxa waye annaga la maawelinayaaye laakiin daya- anaga diyaarba uma ahan dagaal inay la gasho annaga unbaa la rabaa maalinba in maslaxiyad meel noo dhigo oo la qariyo uun heshiiskaas muuse bixi galay marka etoobiya in la siiyo wadankan unbaa labaduba ay ka shaqaynayaan wax kale maaha masartaa ka shaqaynayso turkiya baa ka shaqaynayo maraykan baa ka shaqaynayo cid walba waxa waaye wadankan in la siiyo ee cid kale unbaa hadda loo biratumanaya magacii la doona wax lagu siiya marka maxamed sheekh xasan dagaalkan ama weerarkan hadda yahuudda ay ku qaaday khaza oo ah qadiyad adduunka oo dhan muslimiintu ay ka kaceen etoobiyaanku dabcan way ka hadleen mowqifkooda inay yahuudda ay ku garab taagan yihiin waxay sheegeen in yahuudda laga gardaran yahay oo falastiiniyiinta iyo muslimiinta khaza lagu gumaadayo ay yihiin dad argagixiso ah masar ka waran iyada mowqifkeeda ay ka istaagtay qadiyadda khaza bismillaah masar mowqifkay qadiyadda khaza ka istaagtay waa mowqif cad oo aan qarsoonayn horta oo ummadda dhan way ka dhareegsan tahay waxaana ku cadaynaya dhowr arrimoodaan ku fahmi karnaa oo c c waxaa afkii laga hayaa uu mar ku khudbeeyey isagoo shacabka israa'iil ama yuhuudda la hadlaya wuxuu yidhi amnigiina waa amniga annaga sida amniga annaga u ilaalinayna kiina u ilaalinaynaa laga hayaa marka waana mowqif cadoo taageero yuhuudda uu siiyey oo muuqata ah midda labaad ee taa kasii darona midda afka ah lisaanulxaalka ka xoog badan lisaanulmaqaalkee waa afcaasha oo saan ognahay labada kun iyo shantii markii ay ka baxday israa'iil ama dowladda yuhuudda markii ka baxday khaza go-doonay khaza kusoo rogta go-doonka yuhuudda hal dhinacun bay ka jirtaa khaza dhinaca kale waa masar oo xuduud dheeray masar la leedahay khaza go-doonka waxa dhinac ka qabta waa masar waxaa xataa ognahay markii aay isku dayeen filistiiniyiinta inay godka dhulka hoostiisa ay qodaan oo ay saai cunto kusoo gashtaan masar mashruuc derbidhisada uu maraykanka ka kaalmeynaya bilowday oo loola jeedo un looga gol leeyahay in khaza lagu adkeeyo go-doonka marka mowqifka ay yuhuudda mowqifka ay masar khaza si guudba dagaalkan bes ma aha si guud mowqifka ay masar ka qaadatay khaza iyo filistiiniyiinta khaza ku nool waa mowqif la dagaalanka filistiiniyiinta iyo taageerada yuhuudda ah horta taa waa arrin cadoo aan u jeedno ma aha waxa la leeyahay masar khaza khudlaanisay ma aha hadda masar khaza ma khudlaanini ma khudlaaninin ee way la dagaalantay oo masar yuhuudday taageertay waa arrin saxdaa taas waa markii khudlaanka la leeyahay moogtaa waa nin kaa aamus asoo kuu gurman kara haddii yuhuuddu ay taageereen maxaa farqiga u dhexeeya soomaalida iyo reer falastiin masar xaggeeda farqi uma dhexeeyo bal waxaan dhihi karnaa waxaan dhihi karaa masar khaza hadday taageeri lahayd ama calal aqal dowladaha qaar si ay u dhaqmaayaan oo lawijilinta ay u dhaqmi lahayd caalamka waxyaaba badan ay kaga kasban karti oo ay gorgortan ku geli karto maraykanoo saasaan yeelaya haddii kale waxa ii sameeya dhihi karti laakiin soomaaliya dan ay ka leedahay bal soomaaliya kasii fogaan leeyaha oo dan hadda ay ka leedahay ma jirto midda kale markaan kasoo tagno masar iyo khiyaanadeed xataa hadday masar khaa'imad ahaan lahayn masar hadda wax nooma tari lahayn sababta horta qof waxay dhahaan carabta faaqidu shay ilaa yucdiih qofku wuxuu la-yahay kuma siin karo masar madaxda hadda ka talisa qiyaadada masar waxay la wareegi karta qiyaadada carbeed saa ognahay dowladaha ugu miisaanka culus carabta waay labo maxaa la yidhaahdaa masar muddo waxay soo ahayd caalamul islaami meel muhiim u ah diin ahaan iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasad ahaanba meel muhiim u ah ahayd makaanada way dhumisay oo waxay ka doorbiday dabadhilifnimo iyadoo og awood u leh in oo maxaa layihahda caalam islaami hogaanka u qabato iyadii kala jebisay sheekha suu hadda sheegay waa iyadaaba kala jebisayba marka qof isagii hogaan asoo u jeedo waayo bani aadamkan saa ogna hogaanka uu jecel yahay qof hogaan u ujeeda ka tanaasulo dabadhilifnimo aaday dabcan waxaa adig ka rajayso ma aqaan wuxuu kuu qaban karo marka xataa haddii ay daacadka ahaan lahayd waxba nooma qaban kara inaan leeyahay leanna webiga niilay badbaadsan la-dahay oo la ogyahay boqolkiiba sagaashan in ka badan dadka masar waxay ku nool yihiin webiga niilay ku tiirsan yihiin oo masar badana waa saxaro labo hogaankii iyadoo ka noqon karta adduunka hogaan ila caalam islaami qofkii hogaan u noqdo dabcan waa la ogyahay adduunkan hogaanu ka noqon karaa taasay lumisay oo bal waxay doorbiday inay cadowga la safato ay caalam islaami kala jebiso dabadhilifnimay ka doorbiday marka qofka noocaasa wax uu hadda uu noo soo kordhin karo isleeya ma jirto annaga iyo khazana waa u simannahay bal anagaa uga sii foga hadda dan ay naga leedahay iyo wax ay naga faa'iideyso ma jirto waayahay dhegeystayaal weli waxaan dhex muqoranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo maanta aanu ku eegeyno etoobiya iyo masar oo muujinaya inay isku haystaan soomaaliya sheekh faarax cali xuseen waxyaabaha hadda jira oo dadkuna ay aadka u hadal hayaan waxaa ka mid a dowladda federaalka dhexdeeda ayaa isku khilaafsan qadiyadan qaar waxay leeyihiin masar ayaa noo fiican heshiiska lala galay ayaa maaragtay waxweyn ka tari kara heshiiskii badda ee muuse biixi uu saxiixay kuwana waxay leeyihiin masar ma rabna etoobiya ayaa walaalaheen ah oo tusaale ahaan etoobiya waxay soo kicisay dhammaan shakhsiyaadkii ay ku lahayd baarlamaanka si cad ayay uga hadleen meesha sidoo kale bakool iyo baay dadkii u joogay oo hogaamiyaasha ahaa waxaa ka mid a guddoomiyaha waajid af etoobiyaan uu ku hadlay wuxuu yidhi annaga etoobiyaan baanu nahay sidoo kale guddoomiyaha bakool tol isagu wuxuu yidhi nin islaam ah xataa haddii la keeno ma islaam baad rabtaan maya ayuu ku khudbeeyey marka maxay kula tahay in dowladda dhexdeeda ay yacni isku khilaafaan oo ay hebelaa rabnaa iyo hebelaa rabnaa ay kala taageeraan labadaasi
horta waxaa meesha joogay ama baarlamaan ama wasiiro lagu sheegayo ama dowlad uun sagaa saraakiil waa la samaystay dad la samaysta waaye nin walbaaba cidbaa ayaa soo diyaarisay ama xagga tababar ahaan ha u soo diyaariso ama xag fikir ahaan halkaa ha u soo diyaariso ragga marka magac soomaaliya ha wateen af soomaaliya ku hadlaan ama amxara ku hadlaano waa dad etoobiya meesha u joogay keensatay waaye baydhabo nimanka jooga oo maamulka koonfur galbeed nimanka meesha u joogan madaxweynaha sheegay lagu sheegaya kuwa kaleba kulli etoobiya meesha u joogaan waana kuwa ku dhawaaqayaba anigu etoobiya la-aanteed mama noolaan karnaba mana suurtagelaysa nolosheennu ilaa etoobiya iiraan baa lamida kuwa jooga iyadoo ay samaysato marka baarlamaankan hadda meeshan iskhilaafsano masaalix ummadeed oo kale ayuu ka hadlaa ee maslaxad ummad soomaaliya meesha uma joogo waana dad ayagoo fadlan ku shuba la yidhaahdo oo ciddii markaa lacag siisa ay u iyagoo maaragtay ay taageerayaan marka wax meel jira ma aha ummaddaasna waxba uma matelaan haddii ayagu hadda maanta ay yidhaahdaan maaragtay qaybta taageeraysa masar taageeraysa masar baan rabnaa dhahaysa haddii lala hadlo la joojiyey warkaas etoobiya taageera kulli etoobiya wada taageerayaan ugu dambeyna waad arki doontaa masar hawshan waa laga saari doonaa barnaamijkan xasan nin hadda caqli iyo wax ku socda ma aha waxaa leeyahay jooji warkaan jooji etoobiya leheso adiga ayaa ku wata ee xildhibaanadii hadlay isbuucan bilowgiisii ee etoobiyaanka aadka u dhaleeceeya dadkii taageerayey oo masaarida taageersanaa shalay galab raaligelin ayay bixiyeen oo xildhibaanadii etoobiyaanka taageeraya ayay raaligeliyeen waan idiin gefnay raalli ahaada ayay yidhaahdeen durbadiiba saas ayaa soo baxday warka aad sheegayso marka waa sidaasoo waxaa waye nimankan hadla hadii microfon waayo microfonna wixii lagu sheego unbu u sheegi karaa ayagoo mabaadi ayaga iyo caqliyadtooda iyo kartitooda kama hadlaya waxaan waa layidhi saadhaha sidaa dhaha sidaa dhaha hadhowna waxay laleeyahay haddana sidaan waa ku khaldanaadeen xasanka laftiisaa ba ka noqonaya berito oo etoobiya u nacamlay doono oo u tegi doono oo maaragtay waana waa ficlanna wayba xukumaa hadde etoobiya ayagaa xukuma xasan iyo biixi iyo kuwa hadda aan sheegeyn oo kale koonfur galbeedka iyo kulligood ayagaa xukuma marka xasan ma garanayo wax hadda uu ummadda uu lugoynayo waa uun ayaga u shaqaynaya dabcan ayagaas unbu hadda marba si uun etoobiya inay laga mashquulo iyadaas oo lagu mashquulo soomaaliya lagu mashquuliyo warkaas unbaa la doonayaa oo dalkan lala wareego xasanna maslacad soomaaliya uma haayo kii badda saxiixayna maslacad awalba uma haynin xasanna isagaa da jabuuti ku saxiixay hadda isagaa dhahaya etoobiya badan u ogolna ee anaga hana soo marta u dhowhaya ee ma dhowhaayo mabda adaga uu ku fadhiyo ou leeyahay etoobiya ma rabna bilkuliya maba dhahayaba saam cadaysanaya wuxuu leeyahay dariiqay soo martay baa khaldanaa ee dariiqan kale ha soo marto oo annaga hana weydiisato annagaa badda u hayno annagaa ka badan labaatan wax ma ahay annagaa wada siinayna wada dhowhaya marka dib dambe marka xasan isagu nin hadda waxa waaye hadal uu maariiri dib u fiiriyo u jaleecana ma aha oo wixii maantaas uun loo sheega u samayn karaa marka beritan waxaad arkeysaa iyadoo laleeyahay masar waa laga noqday barnaamijkeedii etoobiya hawsha loo wada dhiibay iyadaa wax la siiyey hore loogu saxiix badahan iyo dekadahan iyo dhulalkan horey baa soomaaliya khariidadeedii looga saaray afrika oo etoobiya loogu wareejiyey lacag biteeda la mideeyey baasaboorkeeda la mideeyey wax walbaa lagu sameeyey marka hadda waxaa loo dhigayaa waa uun waa uun neef maaha waa hore dhintay lafihiisii unbay ruugayaan soomaaliya meesha mama joogtaba cidda wax garata waa cidda halgamaysa ee dagaalamaysa ee dalkeeda difaacanaysa intaas unba wax garata ee waxaa meesha yaallahu waxaa waaye waa uun neef la furuwaya mid kale oo isna fiirinaya waxa ay meesha ku hayaan lama arka kii masar taageerana waxba ma haayo kan etoobiya taageersan waxba ma haayo xaqiiqada runtaana waa in etoobiya wadankan iyadu ay ganaagalku leedahay oo iyadu ciidan ahaan u joogto haddana ay ciidan kale soo ay keeni karto ama masar wax badan keeni mayso haddii ciidan keentana ciidan logistica iyo farsamo uun marka waa wax uun hadda waxa waaye ummadda lagu wereerinayo lagu maran habaabinayo ummaddu marka inay tashataa laga rabaa marka iyagu inay ummaddu ay fikiraan oo ay maslaxadooda iyo mustaqbalkooda fiiriyaan oo ay cadowga iska celiyaan warmasarna ma rabno etoobiyana ma rabno maraykanna ma rabno waan diidnay war wadankan annagaa iskaleh annagaa muslimiina ciidan dawaaqid loo diyaariyo oo xukuumadda hadda ninkii siisi waad maqlayseen isagoo khudbaynayo dhahaya wadankan cid walba diintay rabtay alla ku caabudi kartaa uley macaabidaan udhisaynaa kuwa looda caabuda kuwa siinka siinkaha kuwa kirishtaanka kuwa yahuudda kulli oo dhisaynaa uley wadankani waa u simayin buu leey xuquuqdeeda ciidankuna waa ciidan noocaas oo mabdaa siisi isagaas hogaankii ciidanka isaga ah marka ciidamada masar waa uun siisiga aad maqlaysaan ay la mid yihiin kooda diblaha iyo kooda sargaalkaahu kaasay wada metelayaan marka ciidan muslin ahoo islaam metelaya ma ahan haddii shacab masaariyo muslimiin ay jiraanna waa shacab keennoo kale ah oo waxba aan haysanin oo aczal ah oo aan hubaysnayn oon dagaalami karin oo aan afkaarna aan loo ogolayn oo nin walbaba baqaya oo miidiya wax kama hadli karaanba aad baad umahadsan tahay sheekh faarax maxamed sheekh xasan waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aal ay tahay in xaqiiqadeeda la abbaaro madaxweynaha dowladda federaalka etoobiya markii intooda badan ay ka baxeen soomaaliya labadii kun iyo sagaalkii oo ay ku jabeen dagaaladii labada kun iyo toddobadii laba kun lixdii laba kun sideedii ka dhacayay wadanka wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee kusoo laabta soomaaliya yiri ee soo celiyey markii la doortay shariif kadib xasan sheikh haddana waxa uu la galay etoobiya ayuu tegey gudaheeda heshiisyuu la soo galay jigjiga ayuu tegay dhulkii soomaaliyeed wuxuu yiri waa dhul etoobiya leedahay dhulkan mowqifkaas isagoo taagan oo etoobiya u saxiixay dhul soomaaliyeed hadda wuxuu leeyahay etoobiya waa cadow dhul soomaaliyeed ayay naga haysataa shalayna isagaa yidhi adinkaa iska leh see wax u jiraan dadka qadiyadaas way ku wareersan yihiin bismi illaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah wabacdu horta xasan sheekh inta haddaan ognahay waa madaxweynihii ugu ardaalsanaa ee soomaaliya soo mara oo dowladdan ridada intii madaxa ay yeelatay waa kii ugu liitay xasan sheekh horta waa runtaayo doorashadiisii hore wuxuu tagay jigjiga kumuu ekaanin inuu jigjiga dhul etoobiyaan ku sheegee bal wuxuu ammaanay etoobiyaanku wuxuu ku ammaanay inay soomaalida horumar gaarsiiyeen soomaalida meesha ku nooleed wuxuu ku sii daray dadkii etoobiya la dagaalamayay markaa uu aada u caayey uu ku sheegay dad injir gashay oo maxaa la yidhahdaa uu aada u caayey marka kumuu ekaaneen bes etoobiya inuu dhulkii ku wareejiye bal dadkii u ammaanay dadkii la dagaalamayay wuxuu ku sheegay ummad dad raba inay dadkan horumarka ka hor istaagaan isagoo markaa horumarka ula jeeda ku biiritaanka etoobiyaanka hadda laakiin waxaa aragnaa inuu arinta ka dagaalamayo marka maxaa keena markii la yidhahdo horta xasan nooc xasan shaksiyadsa ee waaye inaa ogaanaan rabnaa xasan nin mabda ku socdo horta maba ahoo diintii islaamka uu ku dhashay waa isagii ka tagay labo nin wadaniyad ku socda maaha xasan nin hadda wadankan iyo maxaa u dana ku socda ma aha xasan say ummadda ka dharagsan tahay oo ay magacyo badan u bixisay waa nin jeebkiisa iyo jeebka qoyskiisa ka fikiraya intaa in ka fog ma leh marka dabcan qofka markii uu yahayna qof ku shaqaynaya lacag dee markuu ku caynayo markuu ku ammaanayo waa un waxay ku xiran tahay saa wax u siiso iyo saa wax ugu diido in ucdiya radiya wa in lam yucda sakhad waaye marka wuxuu ku waxay ku xiran tahay un maxaa la yidhaahdaa suu wax u helo horta xasan waa nin loo taliyo maca daalik asagoo loo taliyo muxuu etoobiya wax oga sheegayaa hadda waxaan isleeyahay xasan etoobiya wuu hoos tagaa laakiin si guud wuxuu hoos tagaa nidaamkan caalamiga ee maraykanka uu hogaaminayo maraykankana weli uma soo cadaysanin xasan haddii xasan hadda lasoo waco la amroo la dhaho etoobiya u hogaansan oo wax walba ku ammaan hadduuba samayn lahaa laakiin weli maraykanka iyagoo la rabo suu abi axmed ba sheegay wuxuu dhaa markaan dhahno dekadaan rabnaa adduunyada waxay dekad xaqa u leedihin leeyihiin laakiin ay ku darayaan wiil marka weli caalamkiyaa munaafiqaynaya inay etoobiya dekad ku wareejiyaan way rabaan oo etoobiya qudheeda xoogaa reer galbeedkii sibay ugu caasisay oo dhinacaas iyo shiinaha iyo ruushka iyo ayay u badatay oo caqabadda halkaas bay ka haysataa baa la leeyahay marka taas baad ujeedaa baan filayaa in culayska uu yahay ha etoobiya may culayska way ku hayaan iyo waxaa ka daran soomaaliya dabcan jihaadaa ka jira tan shiineeska dhanka shiine u aaday waa sax waxaa kaloo jira jihaadkaana inay dadkii si toos ugu biiraan waa laga ilaalinaya marka caalamka munaafiqiintu wado taasaa ku kalifaysa ma etoobiya wuu la rabaa inuu dhul dhul hesho bal soomaaliya dhan inay siiso wuu la rabaa xasanna waxay ku xiran tahay un ama etoobiya intay lacag ka siinayso ama caalamka kale uu soo amrayo laleeyahay arrintaa ka noqo intaa unbay ku xiran tahay waaya marka su-aasha aan rabo waxay tahay dadka soomaalida ah ma waanay ka mid ahayn dad fakeri kara dad yani see ku dhacday dadka soomaalida in wixii la doono loo sheego oo maanta la yidhaahdo etoobiya waa walaalaheen soomaali galbeed iyaga ayaa leh berina la yidhaahdo etoobiya waa cadowgeenna dhul ayay naga haysataa oo adigaaba shalay dhahayay iyagaa lehe see ku lee dadka soomaaliya see wax ka yihiin
wallaahi horta qaab aan u tawsiifino male ka fiican qur-aanka suu sheegay iyo nebiga sal allahu aleyh waalihi wasalam suu sheegay nebigu wuxuu noo sheegay ummaddan inay maxaa la yidhahda cadowgeed isu soo kaashan doono oo sida xeerada lasuga tago uu isugu tegi doono nebigu markay dhaheen nebi allow maxaa nugu dhacay ma tira yari mayu dhah waa tiro badantihiin laakiin wahniyaa idinku dhici doono oo adduunye jaceyl iyo geerinaceeba adduunye jaceylkiya marka wuxuu keenay inuu dembiga bato dabcan markuu dembiga batana haddee wixii ku dhacay maxaa la yidhaahdaa fircoon qoomkiisa fastakafa qowmahu fa adaacuuhu marka ummaddan waxaa helay waa ummaddiiyo diinta inta ka jeesatay adduunyadeedii hormarisay dabcan waxaa isleeyahay meesha keliya naga haysto waa intaa in ummadda ay doqomo noqoto wax marba dhinac loo jeediyo waxaa keenay in ay diinteedii meesha ay maxaa la yidhahda wax walba ka hormarin lahayd in adduunyadeeda wax walba ay ka hormarisay marka qofka maba la socdo oo maalinkii uu soo kaco ilaa uu habeenkii uu ka jiifanayo wuxuu ka fikiraya see wax ku heshaa dabcan qof intaa ka fikiraya mala socon kara adduunka mana fikiri kara bas fikir keliya uu fikiri kara waa un see maxaa jeebkaa wax kusoo galaan marka waxaa isleeyahay waxaa ummadda in la rigeysta keenay waa un dunuubtii nagu badatay ilaahi subxaana watacaala hanoo dembi dhaafee
sheekh faarax wadaadaha dowladda federaalka waxay leeyihiin hadeertaan etoobiya waa cadow maanta waxaa laga rabaa culimada inay istaagaan mowqif etoobiya ay ka hadlaan cadaawadeeda dadka soomaaliyed loo sheego wadaadaha shalayna waxay dhahayeen etoobiyaanka waa nabad ilaalin in lala dagaalamana khawaarij ayaa lagu noqdaa arintaas ka waran see laisku qabadsiin karayaa
horta waxaan xasan uu sheegayo iyo waxaan ragga u nacmle ay sheegayaanu waa wax aan ka imanin xag mabda iyo xag maaragtay caqiide kama imanin caadifad iyo waxyaabo oo markaas lala soo booday baa waxaanu wada marka nugu waxaan aaminsanahay xasan haddii aysan etoobiya hawshan u dirsanin wayba xiri lahayeen maan aaminsanahay warka hadda asugu uu sheegayaba war iyadu ay u sheegtay baa aan ka aaminsanahay oo dadka la rabaa in lagu seexiyo waxaa doontiin bandhaha la yidhaahdo waxaa doontiinba sheega ummadda uun halalaga sii jeediyo oo yay jihaadka ku biirin marka waxaas lianna etoobiya waddankan iyada ayaa haysato gacanta ku haysato marka hadday waxaa xasan sheegayo ay dhab yihiin isagay ka soo fuleen oy mabda ka yihiin oy caqiida ka yihiin etoobiya maba umaba sinteen intaasaan leeyahay bal wayba qaban lahayd way xiri lahaydba lianna waxa hadda uu sheegayaahu wax lagu yaqaanay ma ahayn geesinimo lagu yaqaano ma ahayn karti lagu yaqaano ma ahayn dadnimo lagu yaqaano ma ahayn marka ninka inuusaa isaga nacnacleeya maalin walba uusaas uu leeyahay anugu waxaan aaminsanahay wax ay etoobiya wadataba inuu yahayba wa ilaa etoobiya waa naqaanaa cidda wax yar oo ciida dhibaya samaysa waa ta la xisaabsanta oo dhibaato gaarsiiso haddana wax ka mancinaya ma jirto oo laba in etoobiyada lagu maarayo oo etoobiyada ay rabaan reer galbeedku inay maaragtay iyada ay ku riixaan si macdooda iyo iyaga danahooda ay ugu hogaansanto lagu lugoynayo lagu riixayo ama ina iyaduba waxaanba iyadu ay danba u aragtayba ma jirto wax fikira iyo wax mabdaa iyo ama culimo usuugaas hadda ku jira oo yadda iyagu ay gooni u sheegi karaan ama xasan iyo kuwa isaga la jooga ay gooni u wadi karaan ma jirto marka waxa gaala ay isku eh, annaga nagu mashquulinayso oo in lagu mashquulina aynan ahaynba unbaa meeshii yaalla marka muslimiinta waxaa la gudboon marka iyagu eh, inay baraarugaanoo waxaas maalinba mabda la sheegayo horta dadka qof horta ilaahay mabdigiisa ka tegey oo diintiisa ka tegey oo maalinba wax kuu sheegaya horta laga sugi maayo khayr laga sugi maayo horumar laga sugi maayo kuwa culimada lagu sheegayana culimo usuugahuna waa dee wax eh, aad garanaysaano hadda wax shaksiyad leh ama mabaadi ka duulaya ma aha wax maaragtay eh, masaalix soomaaliyeed oo eh, sharcigana maba yaqaanaanba hadday yaqaanaanna maba ka hadli karaanba marka iyaguna waa ilmo iska hadlay oo wax loo sheegay uu iska sheega waaye marka eh, ummadda ha laga eh, mabdaceedii iyo hadafkeedii iyo eh, eh, insa- dadnimadeedii xataa eh, shakhsiyadeedii dadnimada ahayd in laga dila unbaa la rabaa markii hore islaamnimada laga dilay oo waxaa laga saaray maaragtay shucuurkii iyo dareenka islaamiga ahaa haddana waxaa laga saaraya shucuurkii dadnimada iyo damiirnimada wixii baa laga saarayaa marka maalinba cid baa loo soo eh, kiraysanaya culimbaa marna war eh, sheegayso marka kuwa hadda dhahaya isma- eh, sheekh axmed salaad kii dhahayay eh, wa- in ciidamada jooga eh, ma ahan ciidamo calan kirishtaan wada ma ahan waxay wadaan calin eh, gobol bay ku yimaadeen eh, wa- muxuu ahaa qaramada midoobey iyo muxuu ahaa iyo iyo midooda africa calankiisi ayay wataan ninkiina dhahay daraada wey iyadoo uu leeyahay fa- museveni uu leeyahay kufaar baana uu leeyahay ninkii kuwaa noo sheegaya haddana maanta etoobiya aan la diriraynaa muu noo sheegayaa nooma sheegaya been buu noo sheegayaa ummaddu markaysa isku sirmin ummaddu hadday wax uun tabara leedahay ama ay caqligii u haray kuwaasi maslaxad uma hayaane waxaan dhihi lahaa inay iyagu ay isku tashadaan oo ay jihaadka taageeraan oo ay maaragtay geesinimo muujiyaan baan ugu dadka ugu baaqi lahaa
ee gabagabadii ayaan soo gaarnay ee, maxamed sheekh xasan xaggaaga ugu dambeyntii kolley ee, etoobiya waxay muujisay in ay tahay cidda keliya ee soomaaliya wax laga weydiinayo micnaha soomaaliya waxay ka dhigtay gobol iyadu ay leedahay oo qeyb ka ah iyadoo aan ognahay een, etoobiya gudaheeda waxa ka jira dagaalada ka socda micnaha gobolka tigreega marka la fiiriyo dhulka ee, amxaarada marka la fiiriyo oromada marka la fiiriyo etoobiya iyada ayaa gubanaysa iyadoo xaaladeedu ay sidaa tahayna qaabkan liita ayay soomaalida ula dhaqmaysaa heshiiskii badda wuu taagan yahay arinteedii oo waa ay wadaa dhinacaana shirarkii turkidu ay wadeenna way soo fashilmeen mar kale ayaa dib loo ballamay waa shirarkii mar walba la isku soo laalaaban jiray iyadoo hawshuna ay halkaa ka soconayso taariikhda marka la fiiriyana een, wadamo fara badan ayaa badahooda sidaa lagu qaatay markii heshiis lala galay beru ayaa ka mid a soomaalida maanta maxaa uga xal ah culaysyadan jira loolankan caalamiga ah ee hadda ee, badda cas waad la socotaa wadamo fara badan ayaa soomaaliya ee lugaha kula jira xalka rasmiga ah maanta muxuu yahay haddiise ummaddu aysan xal la iman wakhtigan kala guurka ah maxaa dhici kara ugu dambeyntii horta etoobiya iyadoo gudaheeda xaaladda adag ka jirto inay nagu soo dhiirato waxaa keenay waa dabadhalifyada u fadhiya magaalooyinka waaweyn muqdisho ay ugu horeyso iyo dhammaan maxaa la yidhahdaa maamul goboleedyada ay sameeyeen magaalooyinka madax magaal magax- madaxyadood marka dabadhilifyo ay iyada soo carbisatay ama si guud gaalo ay soo carbisteen oo mabda-eedii inay ku shaqeynaysay ay og tahay ay horta nagu ogaatay waa wixii noogu soo dhiiratay waa un intaa ee, xalka marka markaan xalka ka hadlo ee, qofka muslimka ah dhibaato walboo gaadha ama maxaa la yidhahdaa culays walbuu la kulmo horta meeshuu u cararo waa xagga allah Ee, xalkan anagu wuxuu ku urursan yahay waa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nebigiisa meel kaloo xal laga raadiyo oo hadda meel la aada ma jirto qofkii xal kale kuu sheega waa un nin falsafo kuula yimidoo un ku dhumin raba marka ummadda muslimka ah waxaa laga rabaa kitaabka ilaahi iyo sunnada nebiga sida loo tadbiiqin lahaa iyo hogaanka ay ugu qaban lahaayeen inay ka shaqayso dabcanna waan ognahay hadda soomaalida ilaahi wuxuu ugu galladay caalamul islaami dhulal badan ay ugaga fiican tahay waa inuu ilaahay u makaniyey maxaa la yidhaahdaa daa'ifo u dagaalamaysa kitaabka alle qaab dowladeedna u dhisan dhul badanna ka talinaysa ummadda soomaaliyeed ilaahay nicmadaasu ku gallade dabcanna nicmada haddaadan ka shukrinin maxaa la yidhaahdaa waa lagaa qaadi shukrintan waxaa ka mid ah in maxaa la yidhaahdaa aad nicmadaas wixii mudnayd aada samayso oo markii nicmo lagu siiyo shukrinteeda af kale kuma eko ee nicmada waxay mudan taho khayr inaad ku qabato weeye marka maadaama ilaahay subxaana watacaala uu daa'ifo mujaahida oo kitaabka alle u dagaalamaysa uuna siiyey oo tamkiinna heshay qaab dowladeed oo maxaa la yidhahdaa xataa gaalka uu u qirsan yahay qaab dowladeed oo oo maxaa la yidhahda hanaan fiicana inay wax ku wado in daa'ifada la garab galo wax walboo juhdi la heli karana la siiyo waana daa'ifada keliya hadda aan rajaynayno inay ka hor istaagi karto admaacda maxaa la yidhahdaa guud ama admacdan guracan ay naga leeyihiin gaalada si guud gaar ahaan etoobiyaanka oo hadda cadowgeena koowaad ah marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed kitaabka ilaahay subxaana watacaala garabkiisa gala dadka u dagaalamayana waa taqaanaano xaragta shabaal mujaahidiin ah maxaa la yidhaahdaa wax walbo aad ku taageeri kartaan ku taageera aad baad umahadsan tahay sheekh faarax cali xuseen inkastoo aad la dardaarantay dadka soomaalida maxaad usoo jeedinaysaa dadka hormoodka u ah bulshada ee wax fahmi kara siday wax u socdaan wadanka gardaamooyinka lala damacsan yahay dalku wuxuu leeyahay dad fara badan oo aqoon-yahan ah culimo fara badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa dhallinyaro fara badan boqolkiiba toddobaatan ah ayuu leeyahay wadanka dad badan oo hoyooyin oo mutacalimaad ah ayuu leeyahay maxaad usoo jeedinaysaa dhinacyadaas
ummadda guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa inay qabsadaan diintooda oo ayagu ay aaminsan yihiin ay ku dhasheen inay ka dhabeeyaan ay ku dhaqmaan oo ay naftooda iyo maalkooda ay u huraan taasoo ay ugu jirto marka maslaxadooda adduuniya midda aakhiraba maanta hadda maslaxadeennii diineed markaanu dayacnay oo diintii aan dayacnay waxaa dayacmaya teennii adduunyada dayacmaysa dalkeena in la wada qaato badihiisii barigiisii wax walba tarawaadkiisii khayraadkiisi in la qaato ayaa hadda loo biratumanaya waaba la qaatayba in badanoo ka mid ah marka ummaddii inay dareen horta diineed ay yeelato oo kaliya aysan xataa dareenkan hadda mararka qaarkood ayagu hadda ay etoobiya marmar inta loo sheego ay etoobiya waa cadow ay kuwaan ay leeyihiin taas horta ma ku filna mabda' thaabitaa la rabaa oo fadhiya oo cid kasta oo diinta ilaahay kasoo horjeeda in cadow laga dhigto haddii mar turki laguu sheegay aada degayso aad aamusayso marna masar lagugu xawiilo horta mabda' fadhiya maaha waxaas annaga waxaasoo dhan waa gaalo iyo dabar ilifkeeda marka waxaasoo dhan inaan dadka lagu maaweelin oon marba aan looga dhigin karti lagu maali lahaa aan looga dhigin ooy dad allah ku xiran ahaadaan oy ka dalbadaan kuwaba hadda maaragtay beenta u sheegaya war maxaad noo haysaan diinteenna aawey annaga waxaa noo sheegina etoobiya wax qaadata iyo waxbaan soo wadna ha noo sheegine aawa diinteenna xageed geyseen dhaqankeenna diinta suubanaa aawey ma ku xukuntiin wax ilaahay ma ku xiran tihiin oo ciidankiinu ciidan muslimiin ma yihiin oo ilaahay maaragtay ummadda ugu yeeraya oo macruuf faraya munkar reebaya ma yihiin adinku maxaad ku xukuntaan ma golo dawaaqida baarlamaanada wax idin dejiya ma allah baad ka amar qaadataan xag horta dadku inay mugto ayagu ay wax isweydiin baa la rabaa oo waxaan hormoodaya marba banaanbaxa dhahaya inay horta maxaad lootihin idinku xaggeese noo wadaan marka dadaan fikiraynba ayaga oo maalinba wax loo sheegay oo nin maaragtay wasakhaysan oo dhooqaysan oo bolsonaar ku dhex jira hadduu ku yiraahdo war anagaa ku dushinaya salaadda maka yeelisa adigu war adigu isnadiifeedaad leedahay marka nimankan dadkan soomaalida waxgaradka ahu inay horta inta fahmaan ay ka dhigaan waxaan dadka waxba u ahayn dalka waxba u ahayn dalkana baylihiyey cadow u gacan gelinaya maalin walbana cadow cusub keenaya inay horta dadka inta fahmaan ay xagga iska dhigaan ay dhahaan waxba nooma tihidiin ee ayagaas la dagaalamaan maalkoodu way dhacayaan haddaba kuwaad arkaysaan oo biduuni idnin iyadoon la weydiisanin oon la dhihin raalli ma ku tihiin ma nagu taageerteen ayaga la qaadanaya xoolahoodii naftoodii baa la laynaya maalin walba oo askari xuna iyagu soo tababareen baa xabad sigaara u dilayo iyo kushina u dilayo ummaddii marka hadda ummad wareersay waaye oo mabda'ii ka lumay marka inay horta waxa loo yaqaano maqaasidu shariica ummadda horta inay fahamtaa laga rabaa maqaasidu shariica horta shareicadu maxay iyadu sideeda maxay dhowrtaa diinay dhowrtaa naftay dhowrtaa maal caqli cirdi maxay hayaan nimankaan maxay maxay maxay hadda ay ku tooran yihiin oo hadda ayagu ay ummadda u hayaan ma diin bay u hayaan ma naf bay u ba- u badbaadiyaan ma eh, caqli bay u badbaadiyaan waa kuwa khamriga ee qurunka cabaya ma maal bay u ilaaliyaan waa kuwa ka dhacaya erdiga aaway waxa ka dhacaya u jeedaan eh, qurunka iyo faaxishada marka dad noocaas oo qiyamkoodiiba iyo mm, mabaadidooda sharciga ahayd ba baaba'day inay maanta horta dowlad intay yidhaahdaan ayaga loo ay u khudbeeyaane etoobiya nagu soo socotee haye banaanbaxa la yidhaahdo war waxba etoobiya adinku kama ma- ma dhaantaane naga hor wareega inay dhahaan baa la qaatay oo iyaga la dagaalamaan qurunkooda etoobiyana haddii kuwan lala dagaalamo etoobiya waaba tagtayba kuwan baa meesha u jooga etoobiya waxa nagu haya waa kuwan marka bulshada waxaa u sheegayaa waxgaradkooda iyo ciddooda caqliga leh inay nimankan la dagaalamaan dalkana ay ka xoreeyaan ayna taageeraan jihaadka ka socda dalka wax yar baaba dhimanba wax yar baaba hadda eh, waa dal eh, maaragtay jihaad ka socdo jihaadkaasuna kaliya uu rabo in bulshadu taageerta bis intaasaa la rabaa marka wadankan cid maanta eh, wax ugu ugu maqan ma jirto oo aan ka ahayn cidda ku difaacaysa dhiiggeeda marka cidda dhiiggeeda ku bixinaysa inay dhulkaanu badbaado oo dadku diintu badbaado oo dadku badbaado ciddaas waxaan dhihi lahaa anigu ha la taageero oo ha lagu xirmo ayagaasna ilaahay ha noo toosiyaan leenahay oo jazaakum allahu khayran aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha waxaa nagala qayb galay mahadaha ka gaadho ee sheekh faarax cali xuseen iyo aqoon-yahan maxamed sheekh xasan waxaan ku falanqeynaynay dowladda federaalka oo masar heshiis kula gashay inay timaado waddanka ciidan ahaan iyo etoobiya oo ka soo horjeeda arrintaas oo dadka qaar looga mashquulinayo heshiiskii is-afgaradka ahaa ee muuse biixi uu la galay etoobiya si ay badda soomaaliya u qaadato tan iyo intaannu ku kulmi doonno barnaamija noocan ahna waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية رعود أنت أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون